والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno wadanka afghanistan oo dhacdooyinkiisa aad looga hadalhayo warbaahinta ciwaanada korona ee warbaahinta ka qabsaday ee waxay ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ee qaadayaan weeraro xogan oo ka dhacaya ee goobo kala duwan oo ka tirsan wadankaas iyagoona markan ee sidaan maalmihii lasoo dhaafayba aragnay garaacaya ee magaalooyinka waaweyn ee dhaca wadanka afghanistan xarumahana waa gobolada wadankaas hore imaaradda islaamiga afghanistan waxay ula wareegtay shan magaalo oo xarun u ah gobollo ka tirsan wadanka afghanistan ee waxaana maanta soconaya dagaallo xogan oo ka dhacaya ee qaar ka mid a ee caasimadaha gobolada iyagoona qaar kale ay ciidanka mujaahidiinta imaaradda islaamiga afghanistan gacanta ku dhigeen meelaha ugu caansan ee dagaalada xogan ee ka dhacayaan waxaa ka mid ah ee gobolka balakh gaar ahaan ee caasimadiisa ee masaar shariif halkaas oo ah magaalo muhiim ah oo ka tirsan wadanka afghanistan ee dagaalada ayaa ah kuwa aada u xoogan ee islamarkaana laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ee waxaana imaaradda islaamiga afghanistan ciidankeeda ay dhigayaan ee wacdaro aada ee u ballaaran ee marka loo eego ee qaabkay u dagaalamayaan iyo sabarkooda iyo sugnaantooda ee magaaladana qaybo badan oo ka mid ah ee ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ayaa la wareegay qaybaha ka harsanna waxaa la filayaa in saacadaha nagu soo aadan ay ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ee gacanta ku dhigaan marka laga soo tago masaar shariif oo ah xarunta gobolka balakh ee dagaalada xogan ee ka soconayaan waxay sidoo kale ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan dagaal xogan kula wareegeen magaalo kale oo muhiim ah oo iyadana xarun waa mid ka mid ah ee gobolada wadanka afghanistan magaaladan waxaa lagu magacaabaa magaalada aybak waxayna xarun u tahay gobolka samanjaan ee dhaca waqooyiga wadanka afghanistan ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ayaa si guud ula wareegay magaalada xaruntii maamulka uu ku shaqeynayey taliskii ama saldhiggii booliiska xaruntii sirdoonka iyo istikhbaaraadka iyo meelo kale oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada aybeg ay ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ee la wareegeen tanina waxay ka dhigan tahay marka lagu daro shan magaalo oo maalmihii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu la wareegeen in imaaradda islaamiga afghanistan ay hadda maamulayso lix magaalo oo waaweyn oo xarumo u ah ee qaar ka tirsan ee gobolada wadanka afghanistan shanta magaalo ee hore xarunna u ah qaar ka tirsan gobolada wadanka afghanistan oo ay la wareegtay imaaradda islaamiga afghanistan haddii aan dadka dib u xusuusino waxay kaleyihiin magaalada qunduus oo caasimad u ah isla gobol magacaas wata oo lagu magacabo qunduus magaaladan waa magaalo istraatiijig ah dadka ku nool waxaa lagu sheegaa inay tiradooda la eg tahay laba boqol iyo toddobaatan kun oo ruux waxay u dhowdahay xuduudbeenaadka wadanka afghanistan uu la leeyahay tajikistan gobolkan wuxuu hodan ku yahay macaadinta waxaana lagu tiriyaa la wareegitaanka magaalada qunduus inay tahay guushii ugu weyneyd ee gaartay imaaradda islaamiga afghanistan tan iyo markii ciidanka maraykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan wadanka afghanistan ka hor intii aanu maraykanku ku duulin wadanka afghanistan labada kun iyo kowdii waxay magaalada qunduus ahayd xarun weyn oo ay ka howlgasho imaaradda islaamiga afghanistan mowqica ay dhacdana waa mid istraatiijig ah maadaama ay isku xirto wadooyin waaweyn oo isku xira magaalooyin dhaca wadanka afghanistan iyo xitaa qaar ka mid a ee wadamada jaarka la ah wadanka afghanistan magaalada kale ee muhiimka ah waa shibirgaan waxay xarun u tahay gobolka juusjaan tirada dadka ku nool waxaa lagu sheegaa shan boqol iyo afartan kun oo ruux waxay xuduud la leedahay wadanka turkmenistan oo ka mid ah jamhuuriyaadka midooda sofiyeed magaaladaas waxaa ku nool qowmiyada ay ka yihiin osbagta iyo turkumaanta iyo bashtuunka iyo taajiiga iyo dad la mid ah magaalada kale waxaa lagu magacaabaa taalaqaan waxayna xarun u tahay gobolka takhaar dadka ku nool waxaa lagu sheegaa qiyaastooda sagaal boqol soddon iyo saddex kun oo ruux waqooyiga waxaa ka xiga tajikistan waxaa halkan ku nool usbakiyiin bashtuun iyo taajiik iyo dad kale oo la mid ah waxaa sidoo kale gobolkaas uu hodan ku yahay cusbada iyo dhuxusha saribol ayaa iyadana ah magaalada afaraad ee weyn ee imaaradda islaamiga afghanistan horey ula wareegtay waxay xarun u tahay gobol huwan magaca saribol dadka ku nool waxaa lagu sheegaa shan iyo toban kun oo ruux magaalada zaranj oo iyadana caasimad u ah gobolka nimruus dadka ku nool waxaa lagu sheegaa lix boqol iyo soddon kun oo ruux waxaa koonfur ka xiga bakistan galbeedkana iiraan ayaa ka xiga ahmiyad istraatiijiyadeed oo sidaas u weyn ma lahan sida dadka juqraafiyadda wadanka afghanistan yaqaana ay tilmaamayaan intiisa ugu badanna gobolkaas waa mid saxra ah badi dadka dega halkaas waa bolshistaaniyiin oo intooda ugu badan ee ku nool wadanka iiraan marka shantaas gobol waxaa hadda kusoo darsantay ibek oo ah caasimada gobolka samanjaan masaar shariifna dagaalo xoogan ayaa ka soconaya oo ah caasimada gobolka balakh dagaaladuna maalinba maalinta kasii dambeysa way sii xoogeysanayaan waxaana hadda wadanka afghanistan ee ka bilowday ugaarsi gaar ah oo imaarada islaamiga afghanistan ee ku hayso saraakiisha duuliyayaasha diyaaradaha ka ah ee duqeynaya dadka muslimiinta ah ee ku nool wadanka afghanistan saacadihii lasoo dhaafay mid ka mid a duuliyayaasha xukuumadda kaabul oo lagu magacaabo xamiidullaahi cadiimi waxaa lala egtay qarax aada u xoogan oo ka dhacay bartamaha magaalada kaabul waxaana dilka duuliyahaas ay ka dhigaysaa tirada duuliyayaasha ee imaarada islaamiga afghanistan ee toogatay tan iyo markii maraykanku uu bilaabay inuu isaga baxo wadanka afghanistan sideed duuliye duuliye afghaani ah oo la hadlay wargeyska times ee kasoo baxa wadanka ingiriiskana wuxuu sheegay in sagaal iyo toban duuliye oo ka tirsan xukuumadda kaabul ay shaqada ka tageen iyagoo ka cabsi qaba in la toogto haddii aynu intaa ku dhaafno wararka afghanistan maamulka al sacuud ayaa xabsiyo dhowr sano ah ku xukumay shakhsiyaad uu ku eedeeyey inay taageero u fidinayeen kooxaha muqaawamada filistiin ee dagaalka kula jira maamulka yahuudda qaar ka mid a raggan xabsiyada sanawaadka ah lagu xukumay waxay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada xamaas oo ka mid ah xarakaadka ee ka howlgala dhulka muslimka ee filistiin dagaalkana kula jira yahuudda sanadihii lasoo dhaafay ay dadkan xabsiyada maamulka al sacuud ku xirnaayeen dhowaan ayuuna maamulka al sacuud ku dhawaaqay xukuno xabsi ah oo raggan lagu xukumay ninka ugu horeeya waxaa lagu magacaaba moxamed alcaabid waxaa lagu xukumay labaiyo labaatan sano oo xarig ah nin kale oo lagu magacaabo moxamed albanna waxaa lagu xukumay labaatan sano oo xarig ah jamaal addahuudi waxaa lagu xukumay shan iyo toban sano oo xarig ah ayman salaax sagaal iyo toban sano xarig ayaa lagu xukumay moxamed aburabi sideed iyo toban sano ayaa lagu xukumay muuse abu xuseen afar sano ayaa lagu xukumay shariif nasrullah lix iyo toban sano ayaa lagu xukumay baasim alkurdi toddoba sano ayaa lagu xukumay saalix kifa shan sano ayaa lagu xukumay ayman alcaqaadna afar sano ayaa lagu xukumay eedeynta loo soo jeediyey dadkan waa inay taageereen kooxaha muqaawamada filistiin iyo si guud muslimiinta filistiin ee dagaalka kula jira ee maamulka yahuudda ee xooga ku haysta qeybo ka mid ah dhulka muslimka ee filistiin ugu dambeyntiina muslimiinta waxaa usoo galay sanad cusub oo hijri ah kaasoo ah kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada waxaana ay sugootiyeen sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo labadii hijriyada oo ahaa dabcan sanad arrimo muhiim ah ay dhaceen oo ay ka mid tahay jabka maraykanka ku gaaray wadanka muslimka afghanistan kuna dhawaaqay inuu wadankaas gebi ahaanba isaga baxayo haddana sanadkan cusub xirar afghanistan uga dhigan tahay guul iyo nasri iyo tamkiin muslimiin badan oo caalamka ka tirsanna waxay marba marka kasii dambeysa fahmayaan xaqiiqda jihaadka iyo inuu yahay wasiilada keliya ee lagu soo celin karo ee mejdiga iyo sharafka dadka muslimiinta ee lagu tuntay ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee daba socda ay ku tunteen marka sanadkan waxaa la rajeynayaa insha allah inuu noqdo sanad barwaaqo oo ay dadka muslimiinta ah ku naaloodaan amni iyo ku dhaqan shareeca islaam iyadoo dhulalka muslimiinta ee gumaysiga ku jirana loo rajeynayo inuu allah xorriyo taama siiyo wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa
حياة تعج